wuxuu ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga inaan xilkayga u guto u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrada distoorka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka
بسم الله الرحمن الرحيم وال mahad allaale waa sanad baa ka soo wareegtay maalintii naloo dhaariyey xilkakan culus oo ah hay-addii ugu sarraysay sharci dejinta ee dalka hogaamintiisa iyo siyaasadda hogaaminteeda baa ka mas-uula oo aasaaskii ah ilaaha mahaddiisa le waxaa nabad iyo waxaan ku soo moodnay midnimo iyo shaqo waxaa noo suurtogelay arrimo badan oo intii karaankayaga ahaa waxba aanan ka hakranin hase yeeshee qiimaynteeda iyo habkay ku soo fushay iyo inay wacan tahay iyo si kaley tahayba annaka iskama lihin waxaa iskale shacbiga soomaaliyeed inuu go-aan ka gaaro xilkii ma guteen mise ma gudan waan garan karnaa annaka xildhibaan ahaan guddoonka iyo xildhibaanka waxay isku waafaqan yihiin in in maaragtaa wax ka badan la qaban kara hase yeeshee inta la qabtayna ma xuma marsuub baan ka nahay intaas madad gashay haddii aan ku kala qaado lama soo koobi karo wixii hal sano lagu qabtay dhowr daqiiqo oo aan farsanino kuma soo koobi karno hase yeeshee haddii aan ku kala qaado baarlamaankan waxaa loo igmaday muddo afar sano ah sanad baa dhammaaday sanadkaa gudihiisana sida qorshaha oo qorshaha oo uu farayo xeer hoosaadka waa inuu mar walba hal kalfadhi sameeyaa kalfadhigeena wuxuu soconayaa afar bilood marka afartii bilood ugu horreysay waa sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii ayaa ayuu noo gudbay kalfadhigii labaadna sanadkan ayuu noo xirmay bishii juun waxaanu ku darnay hal kalfadhi aan caadi ahayn oo hal bil soconayay oo ah muddo kalfadhi aan caadi ahayn oo rab inaan ku dhammayno shuruuc maxaa qabsoomay su-aasha ka jawaabideeda waxaa weeyaan si kooban kalfadhigii koowaad afartii bilood koowaad waxa ay baarlamaanku uu ku mashquulsanaa in uu asaga isdhisho horta marka adiga aad isdhistaad wax dhisi karta guddiyadii uu ku shaqayn lahaa uu dhiso ad waxaa noo hirgelay shan toban guddi oo mawduucaad khaasa ka shaqaynaayo iyo guddigii joogtada ahaayoo ka kooban guddoomiyaasha guddiyada ayaa noo dhisan oo hawshii fulinaya hawsha baarlamaanka xooggeeda waxaa fuliya waa guddiyaal taa waa inoo suurta gashay mahad allaale waxaa inoo xigtay inaan samayno inaan dalka u dhisno madaxweyne oo haddana aan u dhisno ra-iisul wasaare iyo golo wasiiradeed barnaamijkooda iyo ayagana aan la ansixiyey taas ayuu ku mashquulsanaa kalfadhigii koowaad oo waxay ahayd dhismihii aasaasiga ahaa baarlamaan cusub laga doonayay waa kaa waxaa isla sanadkaasi markiiba aan ku howlgalnay in in xukuumaddii si loo kormeero saddexda bilood ee ugu dambeysay sanadkii na soo dhaafay oo labadii kun iyo labiyo toban in xukuumadda ay keento baarlamaankan uu ansixiyo lana socdo miisaaniyad la yaqaano oo wasaaradii iyo howlihii lagu kala wadayo marka miisaaniyad kooban oo labaiyo toban bilood saddex biloodla ah ayaa kalfadhigaas lagu ansixiyey iyo howlo kalo badan oo maamul ana waxaa kaloo kalfadhigaasi suurtagelay in baarlamaanka laftarkiisa uu samaysto xeer hoosaad uu ku shaqeeyo iyo inuu dejiyo istaraatiijiye afar sannadood oo laga bilaabo labadi agoosto labadii labadii kun iyo labaiyo tobanka ilaa laba kun iyo lix iyo tobanka waxa uu qaban lahaa barnaamijka uu dalka ku wadi lahaa mashaariicda uu rabo inuu fuliyo iyo barnaamijyada oo guud ahaan lagu socodsiinayo howlaha baarlamaanka iyo siyaasadda dalka taasoo hadda ay noo suurtagelisay in istaraatiijiyadaasi oo noo tilmaamayso howlaha la qabanaya noo fududaysay waxaa inoo xigay kalfadhigii labaad oo hadda juun bishii juun soddonkeeda inoo xidhmay kalfadhigaa labaad waxaa suurtagal noqotay in barlamaan sidiisa caadi ah waxaa uu howlihiis u badan yahay sharci dejin iyo ukuurgelid howlaha laanta fulinta ay qabanayso iyo inuu ka hadlo arrimo siyaasadeed oo dadweynaha ama shacbiga soomaaliyed uu danaynayo in xal loo helo la doonayo kalfadhigaa labaad yani diiradda waxaan saarnay xilkan kale oo ahaa sharci dejin iyo haddii laku roy koorgelay hawshu waxay ka bilaabatay oo eh, labadii bilood ugu horreysay ee ee kalfadhiga labaad waxaan xoogga saarnay in guddi walba uu maragtaa inta uusan wasaaradaha u gaarin inuu goobaha oo asaga uu ku howl leeyahay kormeer oo qof ahaan dad yani ay guddi ahaan u tagaan oo ay ka xog eh, xog waran ka raadsadaan si aan looga sheekaynin waxaasuu ahaa kanuu ahaa in marta ayaga ay kormeer ku tagaan meesha ay hawlahooda ku beegeen masalan guddiga ee hawlaha guud oo kale inuu jidadkii samayntoodii dhibaatooyinka jira inuu fiiriyo kuwa kale inay dekedaha iyo meelahaas ay baaraan yani midba midkii marta ay ee, hawlihii ku beernaa inay kormeer ku sa ayagoo xogtii haysta ay ku soo noqdaan guddigooda markaa ay dejiyaan waxyaabaha ay ka doonayaan wasaaradaha ayaga eh, ku beegan arrimahaasay wata labada bilood u horreysa xog ururintaasay ku jireen labadii bilood dambena waxaan u jeesanay in eh, waraysi lala yeesho wasiirada oo qaabilsanaa oo markaa ay ay barnaamijkasi isugu mid noqdaan waxaa xigtay markaa in la galo sharci dejintii sharci dejintii markii dambe loo jeestay xukuumadda iyadoo ku mahadsan waxaa dhowr iyo toban sharci ayay soo gudbisay shuruucdaasoo ilaa hadda eh, yacni sharciga sharciga dejintiisa ma sahlana wuxuu u baahan yahay daraasad wuxuu u baahan yahay eh, in la derso had- dhibaatada jirto sharcigaas uu xallinayo maxay tahay in la derso sharcigaasi haddii la ansixiyo xageebaa looga keenayaa maal- eh, maalgelinta ay xukuumadka keenaysa in arrimahaas un ay justification u keento marka shuruucdaasi ilaa toddoba sharci baa gudbay ilaa hadda midna waa la yani habkii buu maray kulligiisi laakiin lama ogolaano dibaa loo celiyey celis la celiyeyna ma aha oo la diiday ma aha waxaa weeyaan sharcigan oo ku saabsanaa gardoonka taasoo ay eh, golaha uu ku taliyey in sharcigaasi la keeno kadib markii sharciga xuquuqul insaanka ama guddiga xuquuqul insaanka u hirgalo howlgalo markaas la keeno la fiiriyo haddii labada guddi loo baahan yahay yani guddiga xuquuqul insaanka iyo gardoonka labada in loo baahan yahay inuu guddigaas keligiisa fulin karo ayaa markaasi golaha ay- ay rabaan inay qadariyaan wax kale looma celin diidma ma ahayn waxaa loo celiyey qiyaaskaas inuu inuu gaaro Ah, waxaa kal fadhigan kale suurtagalay in miisaaniyaddii lix- saddexda bilood ahayd saddex biloodlihii la keeno ee marata dib loo ansixiyo ayaa suurtagashay waxaa ansax- ah, waxaa kaloo suurtagalay in miisaaniyaddii oo ee, laba kun iyo saddex iyo toban waxaa lagu ansixiyey kalfadhiga koowaad ee, iyadana waxaa- waxaa la sugayaa bisha oktoobar inay noo keenaan xisaab xirkeeda iyo wax nooca ee- ee, oktoobar waxaan sheegaa waxaa ah, la filayaa inay keenaan kii laba kun iyo afar iyo toban iyo ay xigto ka bacdi xisaab xirkan loo keeno marka arrimahaas ayaa lagu jiray waxaa kaloo yani toddoba eh, eh, sideed sharci kale ayaa waxay mareen akhrinta koowaad iyo akhrinta labaad way ka gudbeen guddiyada hadda ka shaqeynaya ku shaqeynaya kalfadhiga saddexaad markay ay yimaadaan ayaa midba mid kale ayay keeni doonaan marka saa daraaddeed waa hirgelay eh, xil- xilkii ahaa hurgalka waa hirgelay xilkii ahaa sharci dejinta waa hirgelay magiciisi samaynta iyo eh, dhisidii dawladda iyo dhisidii baarlamaanka arrimahaas waa wada hirgaleen waxaa kaloo noo bilowday in aan lagu koobnaanin keliya sharci dejin iyo iyo kuurgelid Insha Allah. waxaa kaloo noo hirgalay eh, laba arrimood kale in eh, heer hoosaadka iyadoo la fulinayo in hadba wixii dhibaato ah markaas jira oo oo- oo socda oo dadweynahana danaynaya ama dhib ugu jira in wasiirkii qaabilsanaa loogu yeeri karo baarlamaanka laga warayso sababtaasi maxay tahay iyo xalkeeda maxay tahay arrimahaas waa noo suurtagaleen waxaa weeye waxay ka mid tahay shafaafiyadda ama daahfurnaanta oo loo baahan yahay baarlamaanka inuu ku shaqeeyo ayagoo wasiiradiina la ogaada howlaha ay wadaan waa arrin hadda iyadana noo hirgashay socota waa saad ka warqabtaan wasiirka koowaad ama prime ministerka dhowr jeer baa loo yeeray oo ka jawaabay wasiiro kale saas oo kale loogu yeeray iyagana arrimo laga waraystay oo ka jawaabaya shacbigoo dhegaysanaya ayana waa waa noo hirgashay arrinta kale hadda noo bilaabatay oo aana sii socon doonta waxaa weeyaan in ajendada baarlamaanka lagu soo daro arrimo siyaasi ah oo saamayn ku leh dalka tii ugu horreysay arrintii ugu horreysay oo siyaasiga oo hadda oo lasoo hordhigay ajendaheeda welina aan noo dhammaanin laakiin sii socon doonta ilaa kal fadhiga saddexaad markuu furmo waxaa ka mid ah eh, laga dooday axsaabta siyaasiga ah ma loo baahan yahay dalka inuu hadda samaysto mise waxaan la sugnaa ilaa dastuurka igu uu ka eh, uu ka ah, la- la- dib u eesis ay dhammaanayso doodaasi waa dood bilaabatay hase yeeshee waa socotaa waxay noo noo- waan sii wadi doonaa arrimaha hirgeli waa yani guud ahaan intaasaan kugu sheega way ka badan yihiin howlaha la galay ee dhinaca kale barlamaanka ma uusan lahayn eh, howlwadeenno oo mihnadyahan ah yani professionals jaamiciyiin ah oo badan waa jireen qaar fiican oo eh, khibrad la ku sheegayo qaar jaamiciin way lahayn laakiin kuma fileen mar haddii oo ay eh, howlwadeenku waa waa lafdhabarka waa gacmaha waa adimaha barlamaanka uu ku shaqeeyo waa hadduusan lahayn shaqaale ama howlwadeenno oo karti leh yani howlihiisi ma muuqanayaan taa waxa ay u suurto gashay in hadda boqolkiiba shaqaale cusub oo aan howlwadeen badan cusub oo dhalinyaro ah oo jaamiciin baa noqonan ilaa shan iyo afartan ah hadda awooddii oo shaqaalihii hore u jiri kuwa markaan isku darno ilaa lixdan iyo siddeed boqolkiiba waa jaamiciyiin oo qaarkood tababar ku jiro qaarkood nala shaqeeya qaarkood shaqada lagu tababaro arrintaas waxa ay noo suurtogelinaysaa in howlaha eh, howlaha eh, haddii la ku roon yahay barlamaanka ay u qabsoomaan sidii barlamaanada caadiga ee adduunka waxaa kaloo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in muddo aan ka shaqaynaynin laakiin haddeetan maadaama aan niri shafaafiya loo baahanya transparency eh, ama waxa- daahfurnaana loo baahanya iyo la socodka shacbiga in arrimaha dadkan eh, xildhibaanadooda ay ka shaqaynaya ay sii ogaadaan waxaa noo suurta gashay hadda website inuu yeesho barlamaanka oo wix alla wixii la qabto howlo ah hore laga gelinayo website wuu shaqaynayaa eh, waxaa shuruucdii bul socota kii aan dhammaanin meesha uu marayo eh, xildhibaanada sida ay u heli karaan waxaas oo dhan waxaa laga helaya markaa website inkastoo aysan informationkii ama wararkii loo baahnaan kulligiis aysan u wada dhameen waa la bilaabay arrinta kale oo arrimaha kale oo muhiimka ah oo noo qabsoomay waxaa ka mid ah in ah, xildhibaanada markii kalfadhi u dhammaadaba in ay inaan u dirno degmooyinkooda degmooyinka ay ka soo jeedaan warbixinna kaga keenaan golahana ka jeediyaan dhibaato taa waxaa looga jeedaa menaha yani subka jirto waxa weeyaan in dhibaatooyinka dalka ku jiro oo dalka ka jiro in loo kala qaybiyo labo markii ay xildhibaanada warbixinta keenaan in loo kala hufo dhibaatooyin guud oo dalka dhan ay ka dhexayso oo xalkeeda u baahan iyo dhibaatooyin u gaar ah degmooyin ama degaamo gaar ah in loo kala saaro waa mid waxaa kaloo mahad ilaahay ah oo noo hirges- noo hirgalay intii tabarteenna ah in barlamaanka gudihiisa aan kala tashanno kooxaha oo shacbiga ka mid ah masalan ardayda oo dhowr aan kala shirnay haweenka waan la shirnay eh, dhalinyarada waan la shirnay iskaashatooyinka waan la shirnay eh, dadka naafada ah waan la shirnay dad oo maarata segmentska oo ku saabsan shacbiga in eh, in marka la tashi la yeesho aragtidooda la arko si maarata barlamaanka uu ugu tarjumi karo arrimahooda qaanuun ama ama go-aano in la fuliyo u baahan taana waa inoo suurto gashay waa maxaa jiray maadaama annaka ereyga aan dooranay waxaa weye golaha shacbiga waa codka shacbiga
maxaa caqabada oo aad la kulanteen intii muddada sanadka ahayd ee baarlamaanka uu jiray Ah, caqabadaha waa badan yihiin waxa weeyaan ah, frontiyaal badan yani aagag badan baa haddii laku reeyay ku furan eh, dowladda yani ha noqoto barlamaan xukuumad kulligooda iyo madaxtooye kulli waxaa ku fa- yani mashaakil kala duwan ayaa aada ugu furan marka qaabilaadooda mararka qaarkood waa kaa kan badanaya laakiin haddana waxaa weeyaan waxaan af ingiriiska yidhaha sharing thinking teebaa ahmiyad leh teebaa horitegin leh ayaa loo kala doortaa caqabadaha waa isku badan yihiin tan hadda sheegaysa amniga oo kale waxay u baahan tahay eh, eh, fiiradeeda in la siiyo waxaa jira xoogag oo dimuqraadiyada aan ogoleen oo kaa hor imanaya ayaa ku jira waxaasoo dhan haddii ay ahaan lahaa eh, cadow bannaanka kasoo duula hadduu yahay waaw laka hoojihi laha laakiin cadow kugu dhex jira siduu dhammaystirmo waa badantay caqabada ugu weyn waa middaa oo u baahan in wada wadajir wax looga qabto dahadaha aad hiigsanaysaan ama aad ku talagashaan inaad qabataan ee idin qabsoom waayo muddada idiin harsan ma ku qaban kartaan
haddii aan wada shaqayno annaka iyo shacbiga si fiican loo shaqeeyo xildhibaanadana oo maanta ay eh, runtii labalaabaan hawshooda waa la gaari karaa horta aan ku sheegay dadka waxaa afar sanaa la yidhaahdaa sanad baa dhammaatay saddex baa hartay saddex sano ma harin sanad iyo bar baa hartay say ku harteen aan ku sheegay waxa weeyaan howlaha ugu badan oo xooggooda la rabo in la qabto waxa ay ku beegan tahay sanadkan waxaa lagu jira diyaargarowsaan kusoo sheegay saddexda bilood hartani sidoo kale waxaa weeyaan miisaaniyaddii oo dejinteedii iyo barnaamijyadii dhammaystirkeeda lagu fulin lahaa howlay ku dhammaanaysaa ilaa december laba kun iyo afar iyo toban oo labada iyo laba iyo tobankeeda bilood iyo lixda bilood ugu horreysay laba kun iyo shan iyo toban hawsha wata sanadka iyo barka la doonayo in gubtiga la xirto laba laab laga dhigo howlaha oo weliba la calaamaysto waa maxay waxyaabaha oo inoo suurtagelin karaayo laba kun iyo lix iyo toban in doorasho ay dhacdo keliya la xusho iyo nabadgelyadiisii lagu gaari lahaa la xuliyo inta kalena loo dhigo labaiyo toban ee, baarlamaanka dambe iman doona in loo sii daayo marka xulashada ay ku jir ay ku xiran tahay howlahaas marka oo la qorsheeyo barnaamijka oo cad oo sanad iyo barkaasi lagu fulinaayo waayo juun wixii ka dambeeya bisha lixaad ee laba kun iyo shan iyo toban wixii ka dambeeya laba arrimood baa ay hawsha ku ururaysaa waxay ku ururaysaa referendum see loo sameeya afti afti eh, afti qarameed see loo qaadaa axsaabtii dhisnaa sidee baa loo howlgeliyaa doorashooyinkii see loo sameyn lahaa laba iyo tobankaas bilood yani agoosto ku eg waa intaa marka hawsha ugu culus waxaa weeyaan sanadka iyo barka aan kuu sheegayo weeyaan waana suurtagal haddii si lillaahi nima lagu shaqeeyo baarlamaan iyo xukuumaddan ay labalaabaan howlahooda aad bay u wanaagsan shacbiga soomaaliyeed inuu xog ogaal u noqdo weeyaan xaalkiisa Ha intuu fariiso qof walba fariiso xaalkiisa inuu sida ku sugan tahay inuu ogaado xog ogaal noqdo wuxuu ka qaban karan uu ka qabto weeyaan midnimo waa wax loo baahan yahay iska ilaalin ereyada keeni kara dadka kicintooda iyo waxaas in la adkeysiyo ee in la iska ilaasho xurgufta keeni kara iyo in la iska ilaasho waa laga maarmaan la raadsho nabadgelyada si lagu sugi lahaa oo ka qayb galo haddii qof walba uu sugo kan kale inuu wax sameeyo masalan kuwa gudaha jooga hadday sugaan eh, dadkaan oo qurba joogtada inay u yimaadaan Eh, kuwa qurba joogadana ay sugaan kuwa gudaha jooga inay dalka dejiyaan mayse wuxuu dhan waxaa loo bahay harmoni inay noqoto barnaamij cadcad bay leedahay dowladda oo ah sidee baan maaragtaa maamuladii u dhisnaa dowlad goboleedyadii u dhisnaa oo see laisugu keenaa sidee kalsoonidii loo soo celiyaa laysku qabay hadda dariska dariska kale maka- ma- maka- eh, kalsooni kuma hayo marka kalsoonidaas inay soo noqoto in laga shaqeeyo waa waa lagama maarmaan in maaragta aan dadaalno taladan alla aan saarano waa lagama maarmaan ducadan aan badino iyo iscafiska waxyaabo badan baa la isgaarsiiyey in lais cafiyo amuuraha alla loo daayo si dar alla lagu safro waa arrin lagama maarmaan ah laakiin midnimada iib maaha gobonnimada dalkan iib maaha gorgortana ma gelayso Eh, nabadgelyada inay soo noqotona waa danta qof kasta ay ku jirto in la- intaas la ilaaliyo oo laysuna sabro laysuna tanaasulo waa lagama maarmaan dhaqankeennana martaa in uu hagaagsanaado diinteena aan ilaashano dhaqankeena aan ilaashano dadnimadeena iyo qarankeena aan ilaashano dalkan taajir waaye dalkan aad buu martaa khayrad badana ku jiro waana deeqaam eh waa naga badan yahay laakiin waxaan u baahannahay miir aan fadhiisanno iyo wada wada ogol aan ku wadaagno arrinta ayaa loo baahan yahay marka laakiin shacbigeena ma tiro badna dhulkeena waa weyn yahay eh, khayraadkiisa waa badan yahay waana naga badan yahay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaare ayuu ahaa oo ka waramayey sanad kadib waxay u qabsoomay baarlamaanka soomaaliya ee hadda jira haddaba bismillahi